wararka naga soo gaaraya deegaanka maxaaso gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in abaaro daran ay haatan soo wajahayaan dadka iyo duunyada ku nool deegaanadaasiyo tuulooyinka ku dhowdhow xaaladda abaarta iyo meelaha ugu daran ayaa wariyaha v o eda gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane wuxuu ka wareystay guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane
maxaas waxaa ka jira xaalad bili-aadanimo oo lasoo koobi karin qof aragta mogi hadda qof looga sheekay karo isa jirin aysa macquul waay ina lahayn xaaladaas waxa ugu dara dadka biyalaan muddo laba sana abaaray ahayd roobabku waa ku yaraayeen oo wax badan kama di'in marka abaartaas dadii dunyadii saamayday oo si sinaad ahay abaartaas u dhacday abaartu marna dadka waa wada saamaysaa marna degaan goonihii saamaysaa marka degmada maxaas abaartaas waa wada saamaysay haddaan idiinka sheekeeyo bahda saxaafadda afartan iyo laba tuulo hoos timaada iyo meelo kaloo baraa degmada maxaas afartan iyo labadaas tuulo oo tuulooyin waaweyn ah dadku waxay sida badan ku noolayeen barkado iyo baco iyo baliyo bacaha waa bacaha dhulka la gashto qofku haddii bac macnahii la yidhahdo inay si kale u fahamtaa laga yaabaa ay baco biyo ku kaydsan jiraan marka dadku meelo kala duwanay u kala hayaameen dugsidii goobihii waxbarashada waa la xiray haddii iskuuladii tahay haddii dugsi qur-aankii tahay qof kastaba meeshay markaas ee u dhowey qabatay dadka ugu badan degmada maxaasay kusoo jabeen gaarna qaarna tuulada teedaan oo degmada maxaas hoos timaada ayagoo ceel matoor leh ceelashiina waa biyo yareeyeen dadkii ma kaafiyaan dadka qaarkiis xoolahoodii duurkay uga yimideen maadaama ay baad iyo biyo madnaba u heli karin inay iskaga soo tagaana dhacday ee eygay kasoo naf doontaan marka dhibaatadaas la soo koobi karaan degmada maxaas ka jirta
guddoomiye muumin waa mahadsan tahay waxaa sheegtay in abaar daran ay ka jirto deegaanka biyahaba ha ugu darnaadeen meelaha ugu dhow ee biyo laga heli karo oo aad leedahay masaafadeeda haba dheeraatee dadku biyo ayay ka heli karaan maxaa nooga sheegi kartaa maxaas iyo deegaanada u dhow walaal aada u mahadsan tahay dhulku deegaamo kala dheer waayin deegaamo isku dhowna waa jiraan hadda sida tuulada teedan oo kaleo toddobaatan kilomitr ee degmada maxaas u jirtaa deegaamo kaleeto hadda siddeetan iyo sagaashan u jirana waa jiraan qaar ka dhowna waa jiraan marka qof kastaba meeshay qaban kartay haddii u dhowey qabatay dad dhulkii go-toonka ku ahna waa jiraanoo wax baada iyo wax biya midnaba haysan oo hadda laga soo qayla dhaamiyey marka waxaa la aadi karaa meeshii ceel biyoodla bisaa la aadi karaa waal kaloo la aadi karaa haba yaraata ma jirto marka wax noolala qofkii kama helaayo dadkiisana ugu heli maayo duunyadiisuna uga heli maayo meelaan ceelbiyood lahayn dadku biyo ma dhaansan karaan dadkii wax haysta xoola haystay iyo dadkan xoola haasanba dadku abaarta isku siiyay u qabatay hadda xoolihii suuq maloo gadmimaan waa la socotiin laba sana muddo laba sanaha abaaro jirtay marka abaartii waxay wada saamayd ummadii oo dhan dadku hadday xoolo badan haysteen iyo hadday kuwo yar haysteenba waa wada siman yihiin dhibaatadu waa ku wada dhacday marka qof kastaba meeshii uga dhowey aaday qaar konton kilomitr ay u jiraan qaar toddobaatan ay u jiraan qaar siddeetan ay u jiraan qaar sagaashan ay u jiraan qaarka toban kilomitr u jira inkay ma soo aroori karaan ceelka ma imaan karaan intii hadda ka hor soo gaartana ayagana biyolaan biyuhu aaday u yar yihiin ay cariir u yihiin marka baadka biyahaba uga daranba dhibaatada ugu daran waa biyaha hadda biyolaan tahay inkastoo cid hadda baad siido hadda kaafeydaysan jirin ugu dambeyn gudoomiye dhibaato intaa la eg ayaa sheegtay in deegaanka ay ka jirto waxaad tihiin maamulkii deegaanka awooddiina intay la eg tahay wax ka qabashada dhibaatadaas iyo dadka sida loogu gurmanayo okay aadaan u mahadsantaha walaal deegaanku deegaan baaxad la waayin oo abaartu wada saamayday marka waxaan ka qaban karnana waa ka qabanay haddaana wax ka daba dhiga mayno deegaamada qaarkood colaadaha ka jirta sida degmada dhanka galguduud oo kaleeto amba degmada hirshabeelle ama tabaan oo kaleeto dadku isma dhex mari karaan dhibaatadaas usoo dhiiri waayin marka ka maamul ahaana cashuur ma qaadno hadda waxaan u qaban karana waa u qabanaa hadda kadib waxaan u qaban karana waa u qabanayna oo kadib dhiga mayno dadka qaarkood meeshay biyo jiraanay dadku inta badan u hayaameen dad go-toonsana qaarkoodna waa soo badbaadinay haddaana dadaa weli ku go-toonsanoo deegamadii kala duwanaayo hadda dhibaatada kula dhacday oo biyolaanta kula dhacday oo baadlaanta kula dhacday jira dadkaasu gaadidii ku imaan karaan magi kuma imaan karaan haba yaraatee wax luga oo dadkooda iyo duunyadooda midnaba imaan karaan
gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan muumin maxamed xalane oo u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa